بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد قال المؤلف رحمه الله ولا يتم الحكم حتى تجتمع كل الشروط والموانع ترتفع ومن اتى بما عليه من عمل قد استحق ما له على العمل walaa yatimu ma dhammaystir maayo alxukmu xukunku sharcigaahi xataa tajtamic ilaa ay dhammaystiranto kullu shuruuqi shuruuda xukunkaas loo shardinayay dhammaanteed walmawaanicu mawaanicduna tam tartaficu ay ka rafcismayso oo mawaanicda maanic ka mida laga weynaayo iyo maanic mawaanicda ka mida uusan meesha imaanaynin waxaan kusoo guda jirnay kitaabkii ahaa manduumat alqawaacid alfiqhiya lilimaam asacdi raxmat ullahi caleyh halkan wuxuu uga warramay shiikhu wax ku saabsan xukun markii la ridaayo oo la leeyahay xukunkaas waa sugnaaday inaan xukunkaas waa sugnaaday in la yidhaahdaa aysan sax ahayn xukunkuna uusan sugnaanaynin ilaa xukunka shuruudii loo dhigay lala yimaado oo uu shuruuddu ka buuxsanto wixii mawaanic ahaa oo hadday meesha yimaadaan xukunkaasi uu buri lahaana meesha laga waayo ilaa shuruudda xukunku ka dhammaystiranto mawaanicda xukunkana laga waayo xukunku ridmi maayo tusaale ahaan salaaddu waxay leedahay arkaan iyo shuruud arkaantaas iyo shuruuddaas salaaddu ay leedahay oo ay salaaddu ku ansaxdo markii lala yimaado ilaa ay ka dhammaystirmaan qofkii wixii uu tukaday waa salaad la dhihi maayo oo inuu salaad tukado qofkii loo xakumi maayo isla markaas waxaa shardiya markuu shuruudii iyo arkaantii uu la yimaado haddana waxaa shardiya inaan maanic ku qumin maanic mawaanicda kamiduhu inuusan ku qumin ayaa loo baahan yahay maanicdu soo u badan yahay wuxuu noqdaa rukni arkaanta ka mida oo la waayo ama shuruudda shardi ka mida oo la waayo ama arkaantao dham oo la waayo ama shuruudoo dham oo la waayo mawaanicdu waa noqotaa say u badan tahay halkaasayna ka timaadaa maanicu ama mawaanicdu halkaasay ka yimaadaan mawaanic intaas ka baxsanna waa jirtaa oo salaadoo kale xilliga salaada in la tukadaahi nahyigu ku soo arooray awqaatu nahyi waqti ka mid ah qofku salaad aan sabab lahayn hadduu u kaso inuu tukado ilaahay ku caabudo salaad waajibana aan ahayn wax sababana aan lahayn waxaa la leeyahay salaadaadi waa burtay alle marka markii qofka la leeyahay salaaduu tukaday waa in salaadiisu ay arkaanteedii iyo shuruuddeedii ay oofsato wax maanicana oo salaadaasu inay ansaxdo mancinaana waa inuusan ku qumin qofkan labadaas arrimood markii la isla helo ayaa xukunku dhacaa qofkaanu inuu qof tukada yahay salaadiisiina ansax tahay beeca oo kale iyo mucaamalada haddaan aadno beeca waxaa la rabaa in shuruuddii beeca beecu oo oofsado beecii shuruudda beeca oofsada ayaa waxaa la leeyahay beeca ansaxa waayo beecaasaa la dhihi kara isla markaasna mawaanicdii manci laheyd beecan inuu ansaxo meesha waa in laga waayo mawaanicda waxaa ka mid noqon karta shuruuddii shardi ka mida in la waayo waxaa kaloo mawaanicda ka mid noqon karta waxaan intaas ahayn oo beecu hadduu dhaco tusaale ahaan sida horeba aan usoo ishaarnay hore noo soo martay salaadii jumcaha markii la adimay adinkeedii labaad oo imaamkii iyo khatiibkii markuu masaajidka inta soo galay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu dadka yidhi kadib mu-adinka adimaahu hadduu adimo wax beecow ma banaana oo ay kala gataan dadka jumcadu ku waajibayso wax kala gataan qof dadkaas ka miduhu beeci ou qeyb ka yahay na waxaa la leeyaha waa beec buray maxaa yeelay waxaa ku qumay maanica ku qumay beeci shuruuddiisa sida kale beecu ha u oofsado laakiin mar haddiiba maanicaanu meesha yimid waxaa la leeyahay xukunkii ahaa beecu inuu ansaxay waa laga gaabsana maxaa yeelay waxaan noo taalla xukun inaan la ridi karin xataa tajtamica kullu shuruud walmawaanicu tartafic almawaanicna waa jamcu maanic waa jamcu maanic almaanicna shardiga horean isaga usoo ishaarnay almaanicuna waa maa yalzamu min wujuudihi alcadam maa yalzamu min wujuudihi alcadam cadamku waa faacil maa yalzamu min wujuudihi alcadamu walaa yalzamu min cadamihi wujuudu walaa cadamu lidaatihi walaa yalzamu min cadamihi wujuudu walaa cadamu lidaatihi maanic waxaa la yidhaahaa nidhi maa yalzamu min wujuudihi alcadam wixii isaga markii la helo iyo joogitaankiisa cadam ou ka ansaxayo oo xukunka uu maanica u yahay in la waayaha ay ka dhalanayso walaa yalzamu min cadamihi wujuudun walaa cadamun lidaatihi weyntiisana wujuudka xukunkaa la helo iyo weyn la waayaahi lidaatihi uga ansixi uga dhalan mayso uga laasimi mayso mawaanicda qaar ka midna waa soo marnay waxaana kaloo ka mid noqon kara mawaanicda qof dadka ka mid ah waxaa laga yaabaa inuu yahay waari aabihiisaa dhintay dhaxalkii aabihiis waxbuu ku leeyahay laakiin waxaa laga yaabaa in dhaxalkii la sii waayo loo sii waayo dhaxalka inuu ku qumay qofkaas maanicun oo min mawaanic alirfi maalan diintay isku khilaafeen isaga iyo aabihiis isku diin maaha ama aabihiisuu ka takhallusay oo uu dilay maanica ku qumay oo min mawaanic alirfi ah waayahay sidoo kale masaa-isha waxaa jirta si caam ah masaa-il loo xakumo markii sida caamka loo xakumaa iyo qof dadka ka mid a markii arrintu ay dul taagan tahana wararku la kala duwo wararku ay kala duwnaanayaan waxaa laba waxaa bannaan in la yidhaahdo man facala kada fa huwa kaafirun waman facala kada fa huwa mubtadicun waman facala kada wa kada fa huwa faasiqun waa bannaanta markaa cid gaara aada kor joogi cid walboo saa samaydaahu kufrigii ku dhacday cid walboo saa samaydaahi waa faasiq cid walboo saa samaydaa waa mubtadic laakiin markay joogto hebel oo dadka ka mid a bicaynihi markay joogto meeshaas maxaa la yska rabaa xukunka fulaan oo dadka ka mid a ama heblo oo dadka ka mid a markaad rabto in la inaad xakunto ama la rabo in la xakumo oo ama kufri lagu xakumo ama bidco lagu xakumo ama fisqi lagu xakumo waxaa la fiirinaa shuruud iyo mawaanic qofkan shuruudii ma oofsaday xukunkan lagula ridi lahaa mawaanicdii ka manci laheyd xukunkan in lagu ridase ma ka maran yahay mase kama marra hadduu shuruudiina oofsaday xukunkan uu ku muda lahaa mawaanicdii xukunkan ka manci laheydna uu qofku ka maran yahay xukunka waa lagu dhufaa markaas ciddii ehel u ahaana ku dhufane haddii laakiin shuruuddii wax ka dhiman yihiin ama shuruuddii ay joogaan laakiin maanic mawaanicdii ka mid a oo xukunkan in lagu rido mawaanicdii ka mancinaya maanic ka miduu qofka uu ku qumana xukunka waa lagala gaabsanaa sida guudba ha soo gudagalee man facala kadaaba ha soo gudagalee shuruuddaas in la barto dalabatulcilmiga ay bartaanna waa muhiim shuruuddaas waxaan ka sheegaynaa ilaa toddoba shardi ashard lwal waa atakliif waay ashard alawal oo qofka bicaynihi markii xukun lagu ridaa loo shardina waa maxay atakliifu waa takliif wayakruju bihi almajnuunu wagayru lcaaqili wayakruju bihi almajnuun wagayru lcaaqil shardiga koowaad oo qof bicaynihi markii xukun lagu ridaa loo shardinaha xukunkaasu ama kufri ha noqdo ama bidca ha noqdo ama fisqi ha noqdee shardiga koowaad waa maxay inuu qofku mukalaf yahay waay oo takliif saaran yahay oo caqli leeyahay qof caqli leh oo takliif saaran yahay oo haddana qaangaar ah waa in qofku yahay anigu ilmaa xukun haddaad ku rido waa gar daranta oo aad tidha matalan kaafiraat see mukallafa maahane ficil ou sameeyey dartii haddaad kaafir u tidhaahdo waa gar daranta nin waalan oo dhareerka dayna oo maryaha tuurtoo qaawan haddaad tidhahdo kaafiraad tahay ama mubtadicaad tahay ama faasiqaad tahay waa ka gar daranta see mukallafa maahan ashard athani alikhtiyaar wayakruju bihi almukrahu shardiga labaad waa alikhtiyaar qofkaanu marka waxaan dhahaya ama uu samaynayo waa inuu khiyaar lahaa uusan mukra ahayn ilaa man ukriha wa qalbuhu muطmainun biliimaani waa soo mar qofkii mukraha waxba looma haysto haddii in la qasbay ay sugan tahay xukunna mukraha laguma rido ashard الثالث التذكr التذkr qofka ad xukunka ku riday bicaynihi waa inuu yahay qof shaygan mutadakir ahoo xusuusta marka waxaan samaynaye ama uu ku qowlaye waa in qalbigiisu xaadir ahay waxaan uu xusuustay shardigan maxaa ku baxa wayakruj bihi annaasi rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina ayaa daliilkeedu yahay qof marka wax ilowsanna xukun kuguma dhaco bicaynihi araabic ashard araabic alcamdu alcamdu qofku sheegan waa inuu u bareero waa inuusa gefka aysa ka ahayn waa inuusa wax kale u socon ee waxaan carabka uusa ka boobin haddii uusa ahayn mutacamid ee mukhti ou yahana oo khaati ou yahana qofkaasu waa loo cudur daaraa rabbanaa laa tu'aakhidna in nasiina aw akhta'naa waay alkhaamis alcilmu bima tuujibuhu mukhaalafatuhu alcilmu bima tuujibuhu mukhaalafatuhu min kufrin aw bidcatin aw fisqin wayakruju bihi aljaahilu shardiga shanaad qofku waa inuu cilmi leeyahay uusan jaahil ahayn muxuu cilmi u leeyahay markaad xukun ku riday qof bicaynihi waa inuusan qofku jaahil ahayn oo mudan uu yahay qofku qof mudan xukunkan in lagu rido waa qofku inuu og yahay ou yaqaano oo la baro oo la oweysiiyo shaygaani khatarta uu leeyahay iyo waxa ka dhalan ah oo ama kufri ah ama bidco ah ama fisqi ah laakiin jaahil sigaarku maalan inuu xaaraam yahaaba aan ogeyn ee sigaarka iska dhuuqa haddaad aragto faasika kula degdegin qof bidca iska samaynaya laakiin bidcadan sheegaan inuu bidco yahaaba aan ogeyn u haysta waxaan inay nabiga ka sugnaadeen calayhi salaatu wasalaam ha ku degdegin ilaa wax laga baro qof shay kufriya ku dhaqmaaya ama ku dhawaaqa waxaanu inay cibaado darro yihiinna aanba ogeyno wax u sheegaba aan la aragna takfiirka ha kula degdegin iyo gaalaysiinta ee waxbar qofka oo wax fahansii asaadisu anlaa yaqliba calaa caqlihi haalibun anlaa yaqliba calaa caqlihi haalibun ka faraxin aw xusnin shadiidayni ka faraxin aw xusnin shadiidayni kaman qaala allaahuma anta cabdii wa ana rabbuka waa kii nebigu yidhi calayh isalaatu wasalaam akhطa'a min shiddati alfarax shardiga lixaad waa anlaa yaqliba calaa caqlihi haalibun qofkaan caqligiisa aan wax ka haalib noqon waayo waxa uu isla kala heli waayo waa inaysan ku dhicin oo ama faraxa ama murug ah waxa uu isla kala heli waayo waa inaysan ku dhicin marka qofku iskala heli waayo oo wax caqligiisa katan badan oo ay ku dhacaan oo caqligiisa haalib ka ah waxaa kala haraa isaga iyo maskaxdiisa iyo carabkiisu way kala harayaan ateenadu waa ka tegay qofka markaasaa waxaa laga yaabaa qofku inuu carabka ka yidhaahdo ama ficilka ka sameeyo waxuusa u qasdin tusaalena waxaa idinkugu filan ardada microfonka soo istaagaya wax ka baxay qaarkood oo wixii ay ka bixi rabeen iskaga darmaayaan waxyaaba aysa u qasdinna iska dhaha mararka qaar cabsida darteed wa uu fagaaraha ka baqay haddii ou farxana oo farax la kala badbatana saasoo kalea laga yaaba qofka in wax ka dhacaan sidii ninkii nabigu ka sheekeeyey calayhi isalaatu wasalaam isagoo naf jooga oo naftiisa quus ka jooga oo hashiisii iyo wixii baad iyo biyo kor saaraa ay ka wada lumeen meel cidlahu bahgooyaana jooga geed inta yimid isqibleeyey ee wax yar kadib markuu indhaha kala qaada arkay hashiisiiyo kor taagan ee inta ku booday hogaanka ku dhegay ee yidhi allahuma anta cabdii wa ana rabbuka ilaahayow adugu addoonkaygaa tahay waa hadalka macnihiisu anna waxaan ahay rabbigaa uma usa qasdin waxaas farax dartiisa waxaas ninkaas uga yimaadeen kelimaduna waa kelimatu kufrin laakiin qofkaas kelimadaas ku gaalooba oo maayo maxaa yeeley caqligiisu qofku markaas ma jooge nabigu wuxuu yidhi akhطa'a min shiddati اlfarx wuxuu dhihi rabay allaahuma anta rabbii wa ana cabduka mahad celinayad ilah u mahad celinaya subxaana wa tacaala laakiin baashi waa la bariiqata farax dartiisa uu la bariiqday qofkii murug darteed la bariiqdana waa saas saabican ama asaabicu shardiga toddobaad anlaa yakuuna cindahu ta'wiilun saaiqun anlaa yakuuna cindahu ta'wiilun saaiqun saaiq waa siin alif ku taagan yahay iyo hamse iyo hayn ta'wiil saaiqa qofku waa inuusa haysa aada xukunkan ku ridee laakiin haddii xukunkan qofka aada ku rideehi oo aayado qur'aana iyo axaadiistii nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu si khaldan u fahmay ta'wiilkaas ou daliishana iyo fasirkaas aayadaha iyo axaadiista uu fasiranaana wax luqadda carbeed markii la fiiriyo weji kule ay yihiin xukunka lagu ridi maayo o lagula degdegi maayo wuxuu waa inuu ta'wiilku yahay saa'iq bimuqtada luqati alcarabiya luqadda carabta agteeda inuu saa'iq ku yahay wa laakiin inuu inta qofku kufri iyo bidac iyo fisiq iska sameeyo uu yidhaahdo ilaahaya wuxuu yidhi qul huwa allahu axad allahu samad intaasaa ii daliil inuu yidhahdo laga yeeli maayo hadduu ta'wiil saa'iqa la yimaado laakiin xukunka lagula degdegi maayo intaasoo shardiya qofka laga fiirina bicaynihi markii xukun lagu ridaa xukunkaasu ama fisqi ha ahaado ama tabdiic ha ahaado tafsiiq ha ahaado tabdiic ha ahaado ama ha ahaado waxa la yidhaahdo takfiirkuna waaba kasii daran yahay iyo gaalaysiinta qofka la gaalaysiiyo shuruuddaas markii uu oofsado qofku maanic mawaanicda kamidana qofka uusa ku qumin oo shuruuddii wax ka miduhu aysa burin xukunka markaas waa lagu ridi karaa laakiin yaa ku ridi kara ahlu cilmigaa ku ridi kara dadka shuruudan iyo mawaanicdan qaymay kara oo fahmi kara oo ahlu cilmiga ah ayaa ku ridi kara laakiin caamada iyo dalabatulcilmigu isma xakumi karaan isxakumka ay isxakumaanna waa sheekada soomaaliyu ay ku ba'day oo qof walboo soomaaliyuhu isagoon tuka aqoon faatixada aan saxi aqoon ou leeyahay qofkau naco hebel gaal gaal dhalay waaye isaga anka uusini o maayo gaal gaal dhalay waaye u leey hebel hebel wuxuu leeyahay faajir aabbihiis waayo aan laga faajirsanayn zaanig waaye zaaniyad waaye ma yaqaano waxa ka ratib maa axkaam waxaan ka ratib maa ma yaqaano marka kaasu isagaa wuxuu u baahan yahay toosin iyo wacyigelin isagaa u baahan allah soo aruuriyo waa yahay waman ataa bima calayhi min camal qad istaxaqa maa lahu cala alcamal waman ataa qofkii la yimaada bimaa shaygii calayhi dushiisa ahaaday oo min camalin camal ah qad istaxaqa kaasu waa mutay maa kii waa uu mutay lahu asaga u sugnaaday cala alcamali camalka uu sameeyena ama uu la yimidna ugu sugnaaday oo lagu shardiyey hadduu camalkaas la yimaado in la siinayo oo ujro ah qof haddii la yidhaahdo haddaad waxaas iyo waxaas la timaaddo waxaasaad leedahay wixii qofku hadday la timaaddo sidii la rabay inay ula timaaddo ama lagula ballamay inay ula timaaddana ay ula timaaddo wixii lagu ballan qaaday waxaas oo waxaas hadday sameydo loo ballan qaaday waa u waajibeen qofkaas waa in la siiyo hadday xuquuq bini aadam tahay ama wuxuu bini aadam ka dhexeeyaan bini aadamkii kula ballamaa arrintaas waajib ku tahay tusaale ahaan qofka qof waxay kula ballantay inuu god u qodo cabirkiisu intaas la eg yahay godkii uu qoday godkii markuu dhammeeyey oo uu farta ka qaaday uu gacanta soo taagtay waajib waxaa ah wixii lagula ballamay godkaas hadduu dhammeeyo in la siiyo in markaas gacantiisa lagu ridaa waajiba haddaan hore lagula ballamin in laga daynsa doono haddii laga daahiyo waa dembi weyn waay qofaa joornaata lagula ballamay ama laba iyo toban saac ama saacado saacadaha ka mida inuu u shaqeeyo qofkan ama bil oo u shaqeeyo waqtigii qofkan lagula ballamay inuu shaqeeyo markii uu shaqeeyo oo waqtigaas dhammaysto wixii haddii waqtigaas uu shaqeeyo in la siinaa lagula ballamay isla markaas waa in gacanta loo gelsho waa uu waajibtay qofka waxaas waa xaqkiisa asagaa iska leh adigu ma lihid adiga kula ballamo batroonigahay ma lihid xaqii sii waayo haddaad sii weydo dembiilaata nabiguna calayhi isalaatu wasalaam dadka inta lagu shaqaysto oo xoogooda la cuno lagu nasto kadibna la yska seexanah oo jeegada la dheeraysanaa oo lafta jeega la dhigana waa uu ka digay calayhi isalaatu wasalaam xadiiskii waxaa ku jirtay saxiix ahaa acطuu alajiira ajrahu qabla an yajifa caraquhu acطuu alajiira ajrahu midka shaqaalaha idin ood shaqaalaysateen mushaarkiisa siiya xoogsadaha idinka ag xoogsaday wixii aad kula ballanteen hadduu xooggiisa idiin huro siiya markuu xooggiisa idiin huro goormaa la siinaa qabla an yajifa caraquhu yuu yihi nabigu calayh isalaatu wasalaam godow kuu qoday maalan guriga kuu dhisay waa uu dadaalay waa dhididay dhididkaas u dhididay markuu shaqada kuu dhammeeyo intuusan dhididku ka qallalin lacagtiisa sii haddii dhididku qallalo adoon wixii sii siinin ogaaw halkaas qaladaad ka samayday waa dambaawday nahyigan waa ku dhacday qofkan xaqiisii waa ku tumatay qofkan waa ku xoogsatay kacaa tiri fadhiisaad tiri godqodaa tiri musqulqodaa tiri guri dhisaa tiri boodaa tiri dhacaa tiri wixii aad u dirtay asagoo ku jira hadduu dhintana adiga laguma haysan shaqooyin fara badanna waa u dirtay waa ku nasatay hawshaadii kuu qabtay hadhowna teleefonkaad ka dansatay ceeb calayk waa waxaas sax maa waxaas nabiguna wuxuu yihi alayh isalaatu wasalaam alaaatun ana khasmuhum yowma alqiyaama maalinta qiyaamo saddex dadka ka mid a anaa waxaan la ahay kan ku doodaa waa aniga oo maxkabadda la saara maxkabadaan la fuula rajulu acطaa bi uma adara xadiisku waa xadiis lqudsi qaala النabiyu sal ه ly slam qaala allahu dheh ثalaaثaة ana khasmuhum yowma alqiyaama ilahay wuxuu leeyahy subxaanaه watacaala saddex dadka ka mid a cidda beri qiyaamaha haysata oo faraqa ku dhegan oo wixii ay geysteen u haystaa huwa aniga kow midka koobaad rajulu acطaa bi uma qadara aniga wejigayga iyo magacayga qof ku ballan qaaday wax kadibna ballantii buriyey kaasu qataruu ku jira kabiira min alkabaa'iruu ku jira maalinta qiyaamo ilaahay ayaa khasmigiisa ah iyo ciddii la doodaysa wa rajulun iyo nin baaca xuran fa akala hamanahu kan labaad waa nin qof xor ah soo qabtay ama lab ah ama dhadig ah kadibna iibsaday ama ha yaraado ama ha weynaadeen kadibna lacagtii cunay musiibuu ku dhacay kaas kan saddexaad waa maxalu shaahidka wa rajulun istaajara ajiiran fastawfaa minhu kan saddexaad waa qof qof shaqaalaystay shaqaalihii uu shaqaalaystana wixii uu kula ballamay inuu u qabto waa uu ka oofsaday laba mitir oo derbiga ii dhiso yidhi waa uu daba istaagay labadii mirti labadii mitir waa uu ka dhistay waa uu ka dhammaystay godkaas ii qod cabirkiisu intaas uu leegyahay waa u qoday waa u dhammaystiray waa ka koontaroosha walam yucطihi ajrahu kadibna ajirkiisii uu sii diiday mushaarkiisii uu sii diiday ilaah ayaa khasmigiisa ah maalinta qiyaama waa kabiira min alkabair marka marka qofkan xaqiisa in la siiyaa ay waajibay waa markii wixii lagula ballamay oo qofku ka soo baxo ajiirka oo shaqaalaha ah hadduu wixii lagula ballamay kasoo bixi waayo saa la yeelaa tusaale ahaan waxaa lagula ballamay inuu maalin kuu shaqeeyo gelinkii hore markii la maraa afar saac shan saac uu ku yihi fii amaan illaah waa aan kaa tegi ogaabuu ku yihi shaqadii waa iska dhaafay ama waxaad tiri god ii qod godkaasoo cabirkiisu hal mitirya markii uu laba tallaabo qoday laba taako markau qoday saddex taako ou yihi waa ka joogsaday qodina anmaa godkii see la yeela kaas ibnu cuthaymiin raxmat ullahi calayhi waa la weydiiyey masaladaas markii la weydiiyena wuxuu yidhi waxaa loo kala qaadaa qofkaas inuu cudurdaar leeyahay iyo inuusan cudurdaar lahayn hadduu cudurdaar leeyahay maskiinku oo adinkoo ku ballamay laba iyo toban saac inuu shaqeeyo markuu lix saac shaqaynayo bogga looga dhegay ee uu mato ku joogjoogsaday ee isbitaal ha loola carara ay noqoto cudurdaar ma leeyahay mase ma laha cudurdaar uu leeyahay maskiinkaas xaqiisii wixii uu kuu qabtay intii uu kuu qabtay wax u dhigma siin inta kugu waajibkaa waa intaas haddaad u siyaadi karto joornaatad u dhamaystiri kartana waa waa min cindik laakiin wuxuu yidhi haddii uusan wax cudurdaara lahayn ee meel lex markii shaqadu ay maree waktigii aad ku ballanteenna aan la gaarin shaqadii aad ku ballanteenna uusan dhammaystirin oo baabuur iska raaco ama uu iska dhaqaaqo dantuu raba ha u yeelee saase wax cudurdaarana uusa lahayn kaasu waxba kuguma la hooyey sheekhu raxmatullaahi calayh sababtu waa maxay qofka waxaa la rabaa wixii lagula ballamay inuu la yimaado waman ataa bimaa calayhi min camal waman ataa a la yidhi qofkii la yimaado bimaa calayhi wixii korkiisa ahda oo min camal ah oo lagula ballamay qad istaxaqa maa lahu cala alcamal waa markuu dhammaystiro haddana ma dhammaystirin waxba ma laha xadiiska waxaa ku jirta warajulu istaajara ajiiran fastawfaa minhu wuxuu ka dhamaystirta wixii lagula ballamo u buuxiyey shiikhu saasoo fatwooda raxmat ullahi caleyh waxaa soo haray cibaadooyinka wax ku saabsan oo ilaahay subxaanahu watacaala uu yidhi qofkii shaygan oo cibaadada ka mida la yimaada shaygii oo shuruudiisii iyo wixii dhammaystiraayey ay u wada buuxaan intaasoo ajir ou leeyahay qofkii la yidhi haddii cibaadadii uu la yimaado ayadoo arkaanteedii iyo shuruuddeedii iyo waajibaadkeedii wadata ilaahay subxaanahu watacaala agtiisa waxaa looga rajaynaa wixii ilaahay subxaanahu watacaala cibaadadaas uu ku ballan qaaday in qofkan ilaahay uu siiyo subxaanahu watacaala laakiin ilaahay waxaasaa laazim ku ah la dhihi maaye waa min fadli illaahi subxaanahu watacaala min fadli waman ataa qofkii la yimaado bimaa calayhi min camal qad istaxaqa waa uu mutay maa lahu wixii u sugnaaday waman ataa qofkii la yimaada bimaa shaygii la yimaada calayhi korkiisa ahaaday oo min camal ah oo shaqo ah qad istaxaqa kaasi waa uu mutay oo waa waajibsaday maakii ayuu xaq u yeeshay lahu isaga u sugnaaday oo calal camali shaqadan lagula heshiiyey oo hadda dhammaystiray ugu sugnaaday oo loogu ballan qaaday shuruudii mawaanicdiina ayaan la iloobin si fiican xoog ah lasoo saaro ha lasoo xifdiyo waa la isweydiinahay marjic ahaanna kitaabka ugu dhow oo ay ku taallo waa kitaabka hadda aan ka akrinayay oo uu iska leeyahay sheikha la yidhaahdo cubayd aljaabiri xafidahu llah oo kitaabkan sharxiisa ah kaasna hala fiirsha hadii a la yidhahdo والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم وبالله التوفيق